Roobabka guga ee mahiigaanka ah maalmihii ugu dambeeyayna ka da'ayay magaalada Jowhar iyo deegaanada ku xeeran ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka barakacyaasha ah ee gudaha iyo duleedka magaaladan.
Bacayo lama haysto meesha ugu dhibaataysayaan faham marka niyo waxa waaye niyo maamulkan maamulka waxa waaye shabeellana wax oo oo barakacyaashaan soo gaarsiinayna ma laha Qaar ka mid ah barakacyaasha kaamka Jilyaale iyo Badaa Caskow ayaa inooga waramaya xaaladda barakacyaasha ee xilligan.
bacayo lama haysto meesha ugu dhibaataysayaan faham marka niyo waxa waaye niyo maamulkan maamulka waxa waaye shabeellana wax oo oo barakacyaashaan soo gaarsiinayna ma laha qalay cabaara lixda saac iyo meelahaas roobkii ka da-ay shabeellaha dhexe halay roobabka dadka aqalahooda biya ugu galay xalay kor roobaa kasoo deeyey marka hoosna roob daadaa ka galeen faham xalay laba iyo tobanka xalay horta horta dadka waxay yidhahdaan idaacadda markay soo wacaan si nabadan kuwaa berisa ilahi waa nuguwaa berista laakiin fadhigaa waagu nagu berin faham waayahay dadka kaamka jilyaale ee magaalada jowhar ku nool yacnani waa kaamkan waa waxyaalo badan oo ku noqdaniyo marka waxaa waye biyihii daada soo galay ilmaha yara yara haddana waa jiraan biyihii aa laga qaada haddana ilmihii koraa loo haayaa dadkii rogaa loo haayaa dadkii waa rogaan ilma yarka koraa loo haayaa ilma saqiiraa waaye koraa loo haayaa biyihii yaa soo galay guryaha marka niyo xaafadda waa lagu dhibaataysan yahay niyo bacyo ma laha waxyaabadaa wax gurmadaan ma soo gaaro hayaanka dhowrkii dhowrkiis nool soo dhaftay waxa waaye barakacatayaasha meesha kaamka wax soo gaaray oo ma laha ma faham inta inta uu socdo een, roobkan guga ee sanadan micnaha wax taageero ah oo aada hesheen ma jiraan maya wax taageera hadda oo maamulka maalmid ma laha inkastoo maamulkan dhowra maamulkan maamulkan waa ka waa ka warhayaa intii meesha qayaabo ka jiraan dhibaato ka jirto ogyahay wax dhibaata oo hadda oo na soo gaarin ma jirto barakacdayaasha niyo meesha waa lagu dhibaataysan yahay biyo roobkii aa nagu soo galay xalay bacyo ma haysano wax awurna ma laha meesha niyo waa lagu dhibaataysan yahay hawero waayeelo camoolo jiis meesha waa lagu dhibaataysan yahay niyo meesha meel lama banaado waa meel dhib kaga jiro marka waxaa waaye niyo maamulka niyo waxa waaye niyo hadduu qaay niyo waxa waaye idaacadda ha dhegeysta ay maqlo hadduu maqluha niyo waxa waaye niyo la gaarsiiyo codkaas la gaarsiiyo niyo maamulka shabeelle niyo waxyaabaha waxyaabaha ay u baahan yihiin xilligan dadka kaamka jilyaale maxaa ka mid ah waxaa kamid ah niyo bacyaalo waa la rabaa bacyaalo iyo wax la cuno meeshan looma hayo bacyaalo waa la rabaa bacdal baalka oo aqalaha la saarahayo xil roobaya lagu jira waa la rabaa sariir haddana sariirna waa la rabaa oo lagu jiifaayo meesha dhulka u dhacaa la jiifaa dhul dhaci biyo baxaas biyahana waxaa soo galaayo oo oo xaleedaa soo galayso marka niyo meesha dhibaataa ka jira niyo saabkii marka waxa waa niyo halahaas waa la rabaa meesha gurmadna loo soo garaa rabaa niyo dalbaala horta wax loo cuno iyo dalbaalaha noogu daran iyo oo bacyaha oo aqlaha la saarahayo aan noogu daran iyo marka meesha lagu dhibaataysan yahay niyo axmed macluuh saabkii roobka aada da-oy roob oo guryaal xataa dudumiyo daleen wati waaye alxamdulilah dadkii xalay kasoo barkacay xaafadaha oo kasoo barkacay roobka waa ku da-oy waaba laysoo guuri gurigii xataa waa ku dumi waa xali dhibka oo roobka birta aada da-oysa waa si oo horeysi waaye waana maalmaha roobka saas ay manuu du-eyna xali waa ilaa afar saac waa du-ay roobkaas waa toololyaaba dabeel wati waaye ilaahay namootaa du-eynaba Roobka guga oo ah mid aad u xoogan ayay ku adag tahay inay u babacdhigaan guryaha barakacayaasha oo ka samaysan cawshado iyo baco la isu geeyey waxa ayna cod dheer ku codsadeen gargaar dhanka hoyga ahi labada xilli roobaad ee guga iyo deertu waa xilliyada ugu adag ee soo wajaha dadka ku nool kaamamka barakacayaasha ah oo aanan haysan hoy ay kaga gabaadaan dhibicda roobka qabowga iyo dabeelaha iskaashanaya